Waxaa heer gabagaba ah maraya dhismaha xarun loogu talagalay inuu ku shaqeeyo maamulka degmada Feerfeer ee gobolka Hiiraan si bulshada loogu adeego. Maamulka degmada ayaa horey ugu shaqeynayay saldhigga ciidamada booliska magaaladaasi halkaasi oo aan ahayn meel ku habboon. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Feerfeer ee gobolka Hiiraan Cabdulaahi Cali Xuseen ayaa ka waramaya halka uu marayo dhismahan.
walaal degmada een, horumarkeedu aad ayuu u sarreeyaa marka si dhaba kaaga hadlo ee, waa u- een, xagga hadda degmada inkastoo dhismooyin badan ay laga xigaan halkaas ayay ku taallaa hoolkii weyn oo dib u heshiisiinta meesha agtiisa laga dhisayaa Een, degmadu gaba heer gabagaba ay mari dhowr bilood ay socotaa Een, dhowaan kolay bil kabacdiina soo ga- gabagaboobi doontaa rajaynayna insha allahu tacaala degmada saldhigaas iyo meelo lamid iyo hoolalka waxaas wax lamid ah ayaa lagu shaqey jiray Een, maamulka hilkiisa kala duwan waxaa laga yaabaa inuu hal qol laba qol wax saas is- la isticmaali jiray hadda mid kasta asoo u madax bannaan oo xafiiskiisa u qalabaysan yahay inuu laba bilood ama bil ka bacdi la wareego ayaa rajaynaynaa baahida loo qabana hadda midaas mid laga sheekay kara maayo baahi aadaa loo qabay Ee, waxyaalaha laga soo gudbay oo hadda heer gabagabaa mara wanaaggaas ayay ka- ay tahay oo taas ina baahidii kasoo gudbi doonaa rajaynaynaa insha allahu tacaala baahi aad iyo aad u sarreysaana loo qabay midaas qof kastoo waxgarad waa dareemaya
waayahay hadda xaruntii dhismaha ku socda halkeed bulshada ugu adeegtan
bulshada waxaa loogu adeegaa ee, waxaa jiro een, halka saldhigga ah ayaa waxa ku yiilay kow markii meesha la aasaasaya laga dhisay ee, xabsiyada iyo wax lamida laba qol oo dhagax ahay mid ka mid a ayaan ku wada shaqaynaa maamulka qeybihiisa kala duwan Ee, halna waxaa ku shaqeeya amniga halka kalena maamulka ayaa ku shaqeeya halkaasaa bulshada loogu adeega Magaalada Feerfeer ee gobolka Hiiraan ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka socday dhismayaasha goobaha danta guud kuwaasi oo qayb ka ah horumarka magaaladaasi.